madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas xukuumaddiisa oo wasiirka duulimaadka iyo ayroboorada ugu horeeyo shaqada shaqada maanta halkan lagu hayo leh baarlamaanka xubnaha ka jooga mise baarlamaanka ugu horeeyo madaxdii hore oo dowladdii cabdiraxmaan maxamed faroole oo cabdisamaad cali jire sharafta badan ugu horeeyo odayaasha dhaqanka iyo culmaaludiinka madaxda kale oo sharaftale oo dowladii hore ka shaqayn jiray oo lib weyn ku leh mashruucan bilowgiisiba hore oo aanina sheegin oo maxamed xasan barre ka mid yahay halkaa waa ka fadhiyo istaag maxamed xasan barre dhammaantiinba waynu salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal horta sideedaba qofkii wax sameeya xag ilaahayn ajarku ka heli xagga dad waxbu ka helaa laakiin inuu sheeg sheegto oo yidhaahdo waxa anaa sameeye waxa anaa sameeye waa laga fiican wax kastoo la sameeyo waa wax laysku soo dardaray raashinka xataa reerka loo karinayo waa wax laysku soo dardaray qofka kariya keliya ma mid baa dhuxusha keenay mid baa biyo keenay mid baa saxankii soo dhigay mid baa wax sameeyey wax walba wax laysku soo dardaray wey ayroboorkan maanta garoowe laga dhisayo khayrkiisa allahayna siiyo sheekadiisu waa shishaysaa aad bay u shishaysaa waxay ku siman tahay dowladdii maxamed siyaad mashruucii waddada garoowe boosaaso oo maxamed xasan bare markaa wasiir ahaa waxaa ku jiray mashaariic badan oo laba ayroboor oo mid garoowe yahay iyo midna boosaaso yahay iyo laba isbitaal ayaa ku jiray iyo dekedaa yaroo boosaaso iyadoo aan la dhammaystirin baa dowladdii dhacday waxay ahayd referency point laga tex qaado kabacdi iyadoo intaasu jirto dowladdii cabdullaahi yuusuf markii qulubqaaluqadan ka dhacay oo ayroboorkii hore dad ay ku habsadeen meel iskuradana ay ahayd aniguna aan wasiirka ka ahaa maaliyadda markii hore markii dambena wasiirka qorshaynta annagai cadde markaa isku soo gaaray ayaa ku dhaqaaqday ayroboorkan bilowgiisa dowladdii cabdullaahi yuusuf waxaanay ahayd iskaashi ka yimi dowladda iyo dadweynaha dowladdu lacag bay bixinaysay dadweynuhuna waa bixinayeen waxaana ugu mudan dadweynaha nimanka gaalileeda la yidhaahdo oo baabuurtooda ku deeqay oo guraayey ciiddii la dhigaayey markii dambena ka guraayey oo gaayidkooda ku deeqay dad ganacsataa wax bixiyana waa jireen qorshaa loo sameeyey marka anu wasiirka maaliyaddaan ahaa meeshii lagu habsaday baana waxaanu samaynay afartii boqol oo mitir oo labaatan min labaatan buqcaddi ahba intaa la nadaamiyo meesha magaalada ugu qurux badan tahay in laga qaado laba boqol oo doolar lacag baan ka ururin lacagtaas iyadoo taalla ayaa anuu dowladdii ka baxay laakiin ayroboorka aanu ciiddii dhignay oo hagaajay way jira cismahan wuxuu sheegsheegayey oo qolooyin iyo wax ku doonaya oo gabdho iyo niman isku jirjiroo meelahaas iskaa wax uqabso iska shaqshaqaystooo dowladaha wax ka leefteen iska leh oo halkaasii jaac sheegaya qaar mid ujeeddo iyo mid xaggaa ujeeddo aan meeshii dabaylo u dhacayaba ahayn iyo oo aanu ka dirayo markay arkeen aan loo joojina intay noo yimaadeen yidhahdeen annaguna ayroboorka iyaga waa ku deeqnay ku dara ninkaanu keennay oo ugu horreeyey waxaa la ohan jiray waxaan taariikh lahayn inama sheegi karo waxaa la ohan jiray consultant buu ahaa waxaa la ohan jiray injineer altimo altimo wuxuu ahaa burundiis buu ahaa ikaw buu shaqaynayay qoladahan gacanta ku haysa hawada soomaaliya dusheeda oo u-n-ka ka mida oo international civil aviation organizationka la yidhaahdo maaqan haddaynay soo wareejiyeen qoladaas baa ninkaas isagaa dhigay meesha loo jeedinayo say tahay ayroboorkii hore aanu geyn halkaa iyadoo taalo aanu caradii dhignay oo aanu guray wixii ciid jilicsanayd ahay oo aan xoqnay gaafyo keennay la isku darsaday wax oo ay u baahan tahay ciiddii ugu dambaysay in lagu libaalgareeyo ba anigu dawladdii ka baxay oo ka tegay oo australia aad waxyaala iska jir jiray dartooda hadda halkan aan ka sheegsheegan waan arrin libaantu ka ahayn adag anigii dawladdii markaa cadda madaxda ka ah waxaan ku soo noqday oo halka imi labadii kun iyo sideeddii labadii kun iyo sagaalkii markii doorashadii aan ku guulaysanay iyadoo weli qabya ah injineer aawey mubaarak cabdulqaadir aawey lacag aan u malaynayo inay sideed boqol iyo sagaal boqoloo kun ahayd ayuu ku sheegtay ciiddii markaa la dhigay welina ma dhammaystiray lacagtaas waxaanu nidhi war waxaa intaa uma dhinnayn wuxuu tiro badan aho oo aanu isku goodnayo muddo haddaanu gorgortanay waxbaan ka dhinnay saddex boqoloo kuna maalintii horeyse aan u qadinay inta kalena dawladda ayaan ugu sheegnay waxaanu war wasaaradda maaliyadda war toban toban kun usi faarac cali shire aawo isagaa rikoorka ayaan u malaynaya intuu siin jiray waxbuu sii siin jiray isuu siinaya adoo waa dhammay labadii kun iyo tobankii baan dhammaynay aeroboorka diyaaraddii ugu horreysa ka soo degtay ranweygaa waxaa watay injineer altimoor kaasaa watay isagaa soo raacay inuu ku dego ku farxay gacantuu taagay bayloodkii baan weydiiyey waxaan ku war meeshaan ka warran seebay tahay suyaan airstri baan ku dego oo aan laami ahay midda ugu fiicneed adduunka guud halkaasaa lagu furay awal waxaan ka degi jirnay meesha la yidhaahdo konook oo afartan iyo afar kilomitir baa si socod iyo si socod loo aadaa waana laga baqa ammaankeeda oo waddooyinkeeda iyo waxbaa iska jir jira hadda waata ilaahay waa keenay marka ugu horeeya marka mashruucaas waxaan u mahad celinayaa oo mahaddaa iskale ilaahay baa iska leh alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin marka labaad dowladdii kuweyt oo ku deeqday mashruucan ayroboorka iyo mashruuca jaamacadda baran oo sanaag bari annagu dowlad ahaan qoraalkii markaa aan ku weygeynay bishii disembar labadii kun iyo tobankii sug haddaanan qaldanayn labadii kun iyo tobankii saddexdii bisha disembar oo aan kuwayt tagnay delegation puntland si officialna loo casumay annagu markii waxaan qoray waddada ceel doofaar iyo ceel khayr iyo waxbay baxbaxsheen magaca dhulka lagama bedelo doofaarku xooluu ka mid yahay anina hooyo ilaahay baad abuuray iyo baran baanu ka jeclayn laakiin iyagii jaamacad ka dhigtay community baa xagga degano shangalu dibaduu ku xoog badan yahay iyo gudaha kuwaasaa wax bedbedelay laakiin wixii ay heleen ba wuxuu yahay baa ugu taaniyadeynay waan u mahad celinaynaa dowladda kuweyt oo ninka injineerka consultantiga ah oo hadda laynoo sheego stephen la yidhaahdo khayr allaha siiye waa waa uga mahad celinaynaa toban malyan ayaa lagu bixin doonaa shan malyan oo hore iyo shan malyan oo dambe markii hore lix bay ahayd waxbaa uu commission iyo kuwait fan iyadu waa waa qolada qandaraasyada qaybiso oo dowladda lacagta siiso laakiin ninka la oran jiray ninka amiirka kuweyt sheekh sabaax aljaabiri alsabaax magacyadiisa iyo abtidiskiisa dushaan ka haynaa nawda cayra aan hono iska baryootamaya carrada wareegaaya wuxuu ahaa ninka keliya oo madaxa oo aan ishortaagay oo intaan dub u geeyey waraaqo qoraalah cabdiweli xaa cali gaaso brimiserka koob baan usoo diray iyo meel ugu soo diray maruu kuweyd aadaayey oo intuu akhriyey dhammeeyey rijiil bay la fadhiyey iyo safiirka kuweyd jooga yidhi soomaaliya ma ka go-aysaan saameen maya haddayna ka go-ay waynii samaynay mashruucaas waxaa la dhigay kuwait fan isagoo saxiixay oo puntland ku qoran oo ah hadiyad la siiyey soomaaliya markaa garow kuma qoray annagu waxaanu u weydiinayna wax labada ayroboor boosaaso iyo garoowe oo aanu ka xiganaynay sanadkii labadii kun iyo labadii kun iyo tobankii bishii may markii laysugu tegey istanbul oo shirka turkigu ay qabteen ayaa waxaa ka soo baxay annagu markaas soomaali oo dhan baa joogtay oo public iyo private waawadla joogay waxaa ulajeeddadu ahayd dowlad wax bixisa iyo dad weyne wax bixiya inay isku darsamaan oo markaa mashaariic la sameeyo soomaaliya loo sameeyo ilaahay amarkiis mashruucaas waxaa ku soo baxay communikeega ugu horeeyey oo ka soo baxay communikeegaas shirkaa waxaa ka soo baxay labadii aerobooro boosaaso iyo garow waa ka soo baxay soomaaliya ha loo sameeyo annaga waxay noo noqotay baagarow aan la wareegno adduunyada ugu baryo tagno adaafig ula tagnayo geel la jooga habeennimo kowdii habeennimo waan ugu tagnay cali cabdalla saalax waan u tagnay waxaan wax noo sameeyey wuxuu yidhi anu waa kacayo lacag ma haysano galaayaa nagu kacdayo waxaan ka gaarsiiyey war cid noola hadalo wuxuu yidhi qoluu noo diro wuxuu yidhi sanaadiiqda carabta waxaa loo weydiiyey ha u qoreen mashaariicii nimankaa awgeed waxaan idinla hadlayaa dawladda imaaraadka baa inla hadlaya kuwait baa inla hadlaya waxaan inla hadlayaa buu yidhi abudebey government waxbuuna tarayo waa ogtiina abudebey waxbaan ka dheefnay weliba xiriir fiican baan la leenahay ciidanka badda iyo shuqulladaas iyo xaajigaas laftigiisu ma sameeyo ma sameeyo warqaddaas labada aeroboor ku og ku qoran yihiin kuwa infan aan geynay cabdillax saalax u geynay kadaafi u geynay talyaanigana waanu aaday halkaa ninkii fadhiya aawey maxamed faarax gaashaan iyo aniga iyo allaha u naxariistee cabdi xasan jimcaale baa golaha wasaarada aftalyaani ku hadli karay saddexda iyadu halkaasaan iska raaca waxaanu aadnay itali labadii aeroboor baan wadanaayo iyo communikeegii xunka ahaa wasaare khaarijiyaaan tagnay wasaarado kale aanu tagnay barlamaankaanu tagnay meel walba waa tagnay wixii baanu ag dhignay war waxaan ihi maxaa ka nool wixii waagii mashaariicdaas maxaa xasan barayi ay ogaayeen oo labada aeroboor iyo wixii kaleoo ka dhimanaayo waddooyin kale iyo waxaa waxaa la yidhi ninkii waagaa prime ministerka karags dowladdii soshaalistkaa waa laga qaatay barluscona jooga oo dhinaca kale ah isagiina qaxootibuu ku dhintay tunisiu ku dhintay kambaniyaashiina waa kaceen oo iyagaa dayn loo qabsaday dabadeed xiriir baanu iska soo xajirnayoo waa soo noqonnayoo markii la gaaray markii la gaaray labadii kun iyo koob iyo tobankii taasu siddeed iyo labaatankii february labadii kun iyo koob iyo tobanka ahayd ninkii markaa safiirka ka ahaa ninkii wasiiru khaarijiya ku-xigeenka ka ahaa senator alfredo mantica oo south sudan markii xorriyadda qaadatay toddobadii julaay labiiyo tobankii julaay aanu isku aragnay nairobi labadii kun iyo koob iyo tobankii oo nagu casumo yidhi ma haysto security clearance halka ay ugu imaaday ayaan ugu tagnay wuxuu yidhi xogaa ficilaa gashayoo ingiliisku somalilan bay caawinaan anagu haddaanu talyaani nahay puntland baan caawinayn waxba aana ini siinayn lacag baa meel noo taal saddex iyo toban kunoo dollaraas dowladda soomaaliya yuuraa milyan dowladda soomaaliya leedahay dowladda soomaaliya aanu leenahay soo saxiixa soo qaada dabeedna wayna ka caawinaynaa aeroboorada cabdiweli cali gaasa markaa prime ministerka isagaa tegey isagaa lacagtaa soo saxiixay in soomaaliya lagu soo wareejiyo annaguna shuquuladayada kale iyo waxbaanu galgallay iyadoo jowhar wax lagu qorayo marka lagu magaceed maxaa bilweyne lagu qorayo gaalkacyo wax lagu qorayo garow wax lagu qorayo boosho lagu qorayo waxa qayb qaybsanaan meel la wada aadi karin annagu saaxiibada yar iyo afkooda ku aadi jiray waxbaan la galaan gallay boosaasaan isugu soo ururin wixii meelaha lagu qorqoray waa ka soo xabay shabaab baaba haystay beledweyne iyo iyo jowhar alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin markii aan lacagtaa helay tii kuweyt markaas waa taa loo qaybshay jaamacaddaas iyo halka loo qaybiyey horta backgroundkeeda waa halkaa waxaanu isay u yimaadeen cabdiweli aad buu nasiib u leeyahay madaxweyne cabdiweli xukuumaddiisu iyo xasan dee wax laga soo shaqeeyey haddaad dhammaystirtid oo adagu dhagax dhigtoo misna furtid anagoo inaan dhagax dhignaan jeclaan lahayn laakiin anaa furitaankaa ku xafiskii soomaaliya ugu weynaayo intaa ka shaqaynayn iyadoo dhowr maalmood ka dhiman tahay ayaa cabdiweli xafiiskii iyo isagaa furay wasaaradda deegaankana isagaa furay waxaan rajaynaynaa masaariic badanoo ay kuwa dambe furaan inay yimaadaan baan rajaynaynaa insha allahu tacaala aeroboorka boosaaso iyo jeelka qardhoba hadda ayaa bilaabay xukuumaddiisii hadda waa ku dagaa aeroboorka inuu dhiso terminaalku hormarshay laakiin oo arrin farsamo ah technicaba xoogaa ka xumaatay kuwa been u sheegayna waa jireen oo mid la oran jiray hindi carab iyo mid u aha maaqaani nin maaragtay maxaa maxaa la wareegaya airboort iyo control iyo anuu waa ka daba tagno waa raadinay oo ku qanci weyne wuxuu rabay dabeedna waa istirire wuxuu yidhi waxaa ka hadlaysaan anuu ku geli maayo meeshu waa meel ammaan ahayn waddo iga tiga jibuuti guryo ka dhisdhisaa hadda waa aragtay luuta la oran jiray kalyaani mid baa yimi oo waxbuu khaaimay oo lacag buu cadday u allokeed garay waxbuu siiyey oo ka khaahim isaguna biro qanaxyaabuu meesha dhigay oo ka tegay oo cidbuu wakiil uga dhigto inuu qaato damcay waa u diiday weli waa yaalin baan u malaynaya waa ku bolooleen baan sana naguma soo noqono nin wax dhibay wax qaatay buu ahaa laakiin isku day waxaanu dheerayn oo qura injineerka ikaawba annagu ku bilownay yow kuma bilaabin laakiin dabadeed haddaanu keennay waxay yidhaahdeen ciidda dammo oo ay dhigtay dawladda cadde sambal ha laga qaado ha la soo sameeyo cid baanu u dhiibnay hal dayaaradaan ka buuxinay ninka injineerkaa ciiddaa soo taskarinayo qaaday maalintii intuu boosi joogay laba kun oo doolar buu qaadan jiray maalintii iyo amnaankiisa aduu risaalkaas qolay meesha waa yiile oo maryaa qolada damo farjika ka heleen qoladan damo oo shiinayska ahi way ka heleen baan filayaa arrintaas calaa kulli xaal sida hadal ku bilaabayba wax kastoo hilgalaay waa wax laysku soo dardaray waa wax qaar ka shaqeeyey qaar kale dhammaystireen aad baan uga mahad celinayaa ninka la yidhaahdo waraay ministerkii cabdi faarax shirdoon saacidaa u taqaaniin oo la odhan jiray waxbuu jubbaland iyo xoogaa barahiiraale iyo wax lagu xifaalaynayey ninkaas annaga wax weyn buu na taray wuxuu na taray mashruucan oo labadii kun iyo tobankii la bixiyey oo yaalla kuwait fan oo dawladda dhexe laga rabay go-aheed keliya hore u qaada dhaqaajiya oo ay wada yaalliin airboortka boos hargeysa iyo kan muxuu ahaye garoowe iyo baran ay yaalliin sheekh shariif baa cagta saara wuxuu yidhi kan hargeysana sii daaya kuwaana dib u dhigay cabdi faarax shirdoon markuu halkan noogu yimi ayaanu kala hadalay anaa sii dayniya soo qortay warqad baa soo qoray waa u keenay xanaa wuxuu halka inaan ka sheego qofku wuxuu waa lama qariyo ninkii wasiirka ah oo Puntland uu ku jiray meesha oo ugu fiicnaa hadda meelaha mucaarada dawladda Cabdiweli waa taa la ku xun waxba mucaarada weligood ayaa la yiri warqadan qaado wuxuu yiri qaali ma yahay airport galka ay ku jiro ilkajiir iyo faarax xasan u diray iyaga qaaday iyaga ku fandigeeyay abdu faarax doon baan saxay waa u mahad celinay aad baan u mahadcelinayaa waa inaad taqaaniin wixii wax gala iyo wixii wax dhima soo saas maaha saa u kala ogaada gaalkacyada garoowe isku mid kii hadda wax u soo baxaan tan kale laakiin aeroboortka boose ee garoowe taariikhdii maxamed siyaad bay daba socotay maxamed siyaad laftigiisu waddadaa samaynteeda mid ka horraysaa jirtay oo ka leexiyey meesha markii garoowe maraysay burcaw leexiyey oo ilaa boose loo cabiray waa tii shiinaha buga jaacyaray ku qoran tahay ninkii buug haysta akhri anuu haya ninkan waa tusay tan dambe oo la soo celiyay ganacsi keenay oo ninkii Francesco Forte wasiir khaarijiye ku-xigeenka ahaa mashruuca labada boqol oo milyan oo Soomaaliya la siiyey maxamed siyaado dayn hore qaba xogaa SDF noqotay xogaa soo daciiftay SNMtuna sii xoogaysatay qoladaasna waxaa siday qoladaana wax warbayay baleel xerada soo galaan qaar badan baa ka yimid laakiin laba rag baa kala diricsanaayo qolada markii tan la samaynayay joogay maxaa xasan baraka badaa ka diricsanaa qoladii markii la leexinayay joogo jaacyaray baa ka diricsanaa kuwa kolay anigu ma leexiyeen meel mashruuc u socdo waa u dayn laha aad iyo aad baan u mahadsan yahay wixii wax geystay iyo wixii wax taray iyo waxa wax tari doona dhammaantood ilaahay baa ajar ka siinaya laakiin nin la doortay wax liba uu leeyahay male laa fadla cala alwaajib nin baa waxaa la yidhi oday ahaa oo carab ahaa baa geed timira beerayo isagoo siddeetan jira maxaa u beeraysaa baa layidhi wuxuu yidhi darasuu faakalna wanaqras sayaakuluuna kuwa damaa cunaya waxaanu mahadda iyo khayrku wuxuu ku jiraa gadaal ilaahay baan ajar ka bixiya nin walbana wuxuu geystay akhriya adduunku waa sugaayaan sidaa sudaan siciid yirina wixii wax bixinaya diyaar baa loo yahay waagi hore waa bixiyeen sudaan adu markaas marka ilaa maqrib oo maraya way bixiyeen laakiin kuwa jirida dhulka booba oo markii xoogaa lacagtii aan ururinay nin oday intuu simbirin xaday yiri hebel iyo hebel ha loo dhiibo way diideen dhulka oo nin hadda doctooy artayda weeqaashay oo ugu horreeyey oo raggii diiday number one-ka ahaa magaciisa hadda ma xusuustee laakiin ceebtiisa alla ma qarin ninkaasaa ugu horreeyey wax diida lacagtii laga urur laha airborkan waa dhammayn lahayd markaa marka intaasaan inii sheegayaa airborkan waa dhammaanayaa cabdiweli waa dhammaynayaa waana furayaa anana insha allah waa la joogi doonaa labada faysna waa dhammaanayaa kan boosasana waa furi doonaa wixii kaloo dambena waa laga daba furi karaa waddadiina waa soo socotaa in inkastoo la yidhi waxba alla gogtay waddadii garoow iyo gaalkacyo iyo wixii kaloo lagu dari lahaa godadkii burburay iyagana waxaan rajaynaha sidoo kale laakiin su-aal waxay ka jirtaa turkiga siduu sheegaayay jaamac dhiga dheere war turkiga oo far baa kugu godan tobanka milyan aad ku soo jeegoysay waa waad ka warqabtay mashruuca rag baa meesha kugu jiray waad ka warhayseen annagu shaynayskaan u jeclay xeradiina halkay dhigteen waa ogahay madaxweynuhu isaguna wuxuu jeclaa shaynays anna waan jeclaa oo waxaan ognahay dawlad xoog loo badan oo lacag badan iyo bangiyo caalamiya samaystay oo afrika inay soo gasho ay joogto reerihiina wargeliya idun ganacsataa tihiine xamar baa wixii aad geyseen aad hayseen oo dhan markaasoo annaa ka xumin wax ka sheekaysa aeroboor baan idinka rabnaa annagu dhamaystira waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi